subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsane muqdisho kusoo dhawaada warka subax qodobadaan idiheennana waxaa u waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta ka qaybgelaya xilwareejinta xilka daryaha cusub ee booliska soomaaliya shirka caalamiga ah ee wax soo saarka beeraha soomaaliya oo maanta lagu soo gabagabeynayo magaalada muqdisho xildhibaan hore brofesor talaxa ah oo sheegay in shirka beeraha ee ka socda muqdisho aan laga qaybgelin dadkii tacbashada beeraha caanka ku ahaa madaxweynaha maamulka puntland oo maanta oo arbacaah ku wajahan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed oo kulan muhiim ah la yeeshay danjiraha dowladda talyaaniga u fadhiya gudaha soomaaliya dhul ay milkiilayaashiisa ka mid tahay gabar uu dhalay allah u naxariistay madaxweyne hore maxamed siyaad barre oo looga digay dad carqaladeynayo go-aanka maxkamadda ee fulinta dhulkaasi dowladda federaalk soomaaliya oo cambaaraysay weerar lagu qaaday safaaradda imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada khartuum wasiirka wasaaradda qorsheynta maalkashiga iyo horumarinta dhaqaalaha koonfur galbeed oo guddoomiyey kulan looga hadlayay tartargelinta mashruuc wax looga qabanayo dadka saameynta ku yeeshay abaaraha iyo fatahaadaha iyo afartan iyo shan muhaajiriin ah oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen xeebaha dalka jabuuti
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa subax arbacaa taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha tobanaad ee oktoobar sanadku waa laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markana saaxiib yaal kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan aan ku bilaabnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta waxa uu ka qaybgelayaa xil wareejinta xilka taliyaha booliska soomaaliya kaasi oo dhowaan loo magacaabay asad cismaan diyaano waxaana maanta taliyihii hore ee booliska soomaaliyeed ee sulub axmed firin uu xilka ku wareejinaya taliyaha cusub ee dhowaan la magacaabay walaa wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa fartamihii toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay shirkooda toddobaadlaha ay ku ansixiyeen ama ay ku magacaabeen taliyaha cusub ee booliska soomaaliya oo la magacaabo taliyihii hore ee b s f ta maamulka somalilan asad diyaano maanta ayaana si rasmi ah waxa uu taliyaha cusub ula wareegi doonaa xilka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kaasi oo uu ka bedelayo taliyihii hore ee booliska soomaaliya sulub axmed birin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana xilka u kala wareejin doona saacadaha soo aadan dhanka kale dhegeystayaal shirka caalamiga ah ee wax soo saarka beeraha soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeynayaa magaalada caasimadda ee muqdisho shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa waxaa shalay muqdisho ka taafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana shirka kasoo qayb galay dhammaan wasiirada ama wasiiraha beeraha maamul goboleedyada dalka oo iyagu shalay halkaasi kaga qayb galay islamarkaana khudbado ka jeediyey waxyaabo dhowr ah ayaana shirkii shalay looga hadlay maanta ayaa la filayaa in shirkaasi lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho dhinaca kalena xildhibaan hore brofesor talxa ayaa sheegay in shirka beeraha ee ka socda muqdisho aan laga qaybgelin dadkii tacbashada ee beeraha caanka ku ahaa shirkan ayuu maanta lasoo gabagabinayo ayuu xildhibaan hore talxa oo wareysi bixiyey waxa uu sheegay in aan laga qaybgelin dadkii tacbashada ee beeraha caanka ku ahaa waxa uu sidoo kale uu soo hadal qaaday in shirka oo shala furmay aan looga hadlin fatahaadaha oo ay saameyn weyn ay ku yeesheen dadka ku nool maamulada hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed
ka ugu horeysa mabda-iyan dowladda federaalka ah ee madaxweyne xasan sheekh isaga maanta uu noga yahay hoggaankeedii sare shir wax soo saarka beeraha ee looga hadlayo iyo sidii loo horumarin lahaa beeraha laba daraadle wasaaraddii beeraha iyo hay-adihii kale ee la midka ahaa in mid looga hadlayay ama sidii wax looga qaban lahaa laysla meel dhigay looguna talagalay runtii dhaqaale waa mid aad iyo aad ee runtii soo dhoweyn mudan ee dadka soomaaliyeed ee sugaya maaragtay in dalka uu ka baxo duruufaha adag ee dhinaca wax soo saarka xaggiisa waxaan filayaa inay tahay haddii jihada wanaagsan loo raro oo ay mudac iyo midi midba meel bay mudan yihiine wax soo saarkaas beeraha sidii loogu talagalay meelihii ku habboonaa ee wax soo saarka iyo dadkii wax soo saarka ehelka uu ahaa la iswaafajiyo ee lagaga bixi karo ayaan leeyahay cambaha laga soo dhoofinayo dibadda yaanyada basasha karoodka muuska iyo waxyaabo fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay deeqsiin jirtay dalka iyo dibaddaba in ay mar kale ka faa'iidaysan doonaan ayaan arrintaasi ay noqon lahayd baan qabaa markaad eegtid dowladihii ee xaqiiqatan ee waddanka soo maamulayay ayaamihii ugu dambeeyey waxyaabaha ee aadka ee runtii dadka soomaaliyeed ee ay aada maaragtay uga yacni hor yimaadeen ama ay dhaliilsanaayeen ayaa wax soo saarka marka loo baxo waxay ahayd ayadoo mar weliba adduunka iyo dalalka aan inta fara badan aan kala kaashadno marka ama ururada caalamiga ah ee sida mathalan faw oo kale marka la yidhaahdo waxaa dhici jirtay kaalmooyin inta loo fidiyo dowladda oo mathalan ama cagafiyo ama waxa la halmaala ee maaragtay irrigationka ama waraabka motorada biyaha maaragtay webiga sidaas oo kale ee loogaga faa'iidaysto waraabka beeraha wax allaala wixii ama marka abuurka iyaga ay dowladda ay u hesho mucaawino ama horumarin lagu samaynayo ama bangi ee markaasi ha loo furo la yidhaahdo horumarinta maaragtay bangiga ee wax soo saarka beeraha ay intaasoo haddana ay dhici jirtay in dadka ehelka uu ah ee wax soo saarka dhabta ah oo sida maaragtay ee dhabta ah ee runtii ee loo arkayay inay yihiin kuwa mudan warshadaha ee maaragtay xataa ee waddanka laga hirgelinayay ee wax soo saarka la xiriira inay dhacaysay meel aanan mudnayn inay ku baxayeen oo la siinayay mathalan dad aanan beero shaqo ku lahayn oo aad arkaysay cagafyo ayaga la siinayo ama matoradii ewater bamka ama kuwii irrigationka ee lagu talagalay waraabka
kaasna wuxuu ahaa xildhibaan hore brofesor dalxa oo ka hadleeyey shirka beer caalamiga ah ee beeraha soomaaliya oo muqdisho ka socda islamarkaana maanta la filayo in lasoo gabagabeeyo dhanka kale dhegeystayaal xidhiidhaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta oo arbacaha waxa uu ku wajahaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ilwareedyo ka tirta madaxtooyada ayaana xaqiijiyey in madaxweyne deni uu maanta kusii jeedo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka ayaa sheegaya in madaxweynuhu halkaasi uu kaga dhawaaqayo dagaal ka dhan ah kooxda daacish ee ku dhumaalaysanaysa buuraha calmiskaad ee gobolka bari oo halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo qeyb ka ah kooxda daacish ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaana maanta waxaa la filayaa in halkaasi uu gaaro isla markaana uu kaga dhawaaqo dagaal looga soo horjeedo ama dagaal lala gelayo kooxda daacish ee halkaasi ku sugan dhanka kalena dhegeystayaal haddii aan eegno daryaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal asad cismaan cabdulaahi diyaano ayaa kulan muhiim ah la yeeshay danjiraha dowladda talyaaniga u fadhiya gudaha soomaaliya ambasador mario etago gobi kulankan ayaa diradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga amni ee labada dal iyada oo ay qeyb ka tahay la dagaalanka al-shabaab kordhinta tababarada iyo taageerada dowladda talyaaniga ay siiso ciidamada booliska soomaaliyeed sidoo kale waxaa looga hadlay doorka dowladda talyaaniga ay ku aadan horumarinta howlaha booliska iyo xaqiijinta nabadgelyada gudaha soomaaliya dhanka kalena dhegeystayaal haddii aan eegno wararkeena kale ee saakay aan idii haynana waxaa qeyb ka ah dhul ay milkiilayaashiisa ah ay ka mid tahay gabar uu dhalay allah u raxmadee madaxweyne hore maxamed siyaad barre ayaa looga digay dad carqaladeynayo go-aanka maxkamadda ee fulinta dhulkaasi faatime cabdiqaadir ayaa warkaan sii dheereynaysa
kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha daarood ayay kaga mahadceliyeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka in gacanta milkiilayaasha kasoo jeeda beesha dib loogu soo celiyo dhul ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee xiga dhinaca koonfur galbeed dhulkan ayaa milkiilayaashiisu waxaa ka mid ahaa shamhaad maxamed siyaad barre aadan cali ashkir xasan cali dirir iyo axmed ismaaciil cabdulle sidoo kale waxgaradka ayaa digniin adag u diray dad ay ku jiraan ganacsato lagu tilmaamay inay carqaladaynayaan go-aanka maxkamadda iyo fulinta dhulka oo dib loogu soo celiyey gacanta dadkii lahaa haddaba qaar ka mid ah waxgaradkii ka hadlay madasha ayaa ka digay in qaab beelaysan loo abaabulo qorshe lagu carqaladaynayo dhulkaasi iyaga oo si gaar ah uga digay gal ay sheegeen in laga furay maxkamadda sare ee dalka arrintan dhulka ah oo muddada dheer laga soo sheekeeyey ilaa laba kun iyo kob iyo tobankii soo socotay maalintii u dambeysay ragga odayaasha ahaa oo loogu yeeray oo la wareegay baan ku jira anugu maalintaas intaas oo maxkamadood oo soo martay maxkamaddii koowaad tii labaad tii saddexaad ay soo martay baa- waxaa nagu wareejiyey guddoomiyihii maxkamadda sare ayaa nagu wareejiyey ee- ee- ee koonfur galbeed booliiska fulinayey hawlinta fulinaysay waxay ka badnaayeen waxa weeyaan waxay ahayn waxay ka tirsanaayeen federaalka ka tirsanaayeen dhammaan waa la wada ogaa dhulkaas intuu socday iyo inta waxaynayay maalintaas meeshaas waxaanu uga mahad celinay ummaddii ka qayb qaadatay waanu uga mahad celinay hadday boliis yihiin hadday maxkamad yihiin hadday odayaal yihiin hadday shacab yihiin hadday maxkamada yihiin waa uga mahad celin haddana sidoo kale aan uga mahad celinayna waxaan leenahay marka dadkan soomaaliyeed waxaa ku filan cadaalad baa ku filan waxa kala kaxeeyey soomaali ama dad kala kaxeeyey waa cadaalad darro wey rag cadaalad waaye sidii cawshi kale yaacba yaa- yaa nin gabay ku mariyey waxaa weeye marka cadaaladdaas adada ku filan cadaalad haddii la waayo dhulku waa gerinayaa roobku waa yaraanayaa beeruhu ma baxayaan baddu waxa taqaanaa mataqaanaa e- e- maraakiib ka imaan mahayaan cadaaladdaa ku filan dadka saa daraaddeed walaalayaalow dadka soomaaliyeed ee madaxweynuhu u weyn yahay ee midashiibii u yar tahay waxaanu ka codsanaynaa soomaaliya shalay cadaaladdarraa kala kaxaysay dhibaataa kala kaxaysay waa yabyab la isu keenkeenayo waa yabyab la isu keenkeenayo yaan dadka la kala kaxaynin dadka soomaaliya dhulku waa ku waa ku waa ku fulan yahay dadkuna xoolaha waa kala leeyahay haddii aan maxkamadaha waxay xukumaan lagu raali noqonin maxaa lagu raali noqonaya intaasi kadib beesha daarood kulankoodii waxa ay ka soo saareen war murtiyeed ka koobnaa dhowr qodob ugu horreyn beesha daarood waxa ay bogaadinaysaa caddaaladdii ay heleen dadka kale ah shamhaad maxamed siyaad barre aadan cali ashkir xasan cali dirir axmed ismaaciil cabdulle caddaaladdii ay heleen kadib shan iyo toban sano oo ay cadaalad raadinayeen afartaas qof oo dhulkaas mulkiyaddiisa iska leh waa wada dhinteen dhammaantood shamhaad ah, xasan cali dirir aadan aadan cali ashkir saddexduba iyadoo dacwadda lagu jira ayay dhinteen qodobka labaad beesha daarood waxa ay u mahadnaqaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka dhabeeyey baaqiisii ahaa in qof kasta oo xaq leh uu xaqiisa heli doono aada buu u mahadsan yahay beesha daarood waxay kaloo u mahad celinaysaa madaxweynaha iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhinac iska dhigay kana fogaaday eex iyo kala sooc saddex beesha daarood waxa ay ka digaysaa cid kasta oo ku howlan cadaalad darro abaabul qabiil iyo kala fogeyn bulsho ayagoo u hoosgalahaya garsoorka dalka u sarreeya afar beesha daarood waxay ammaan u soo jeedinaysaa hay-adaha amniga iyo fulinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaas oo fuliyey cadaaladda sugay amniga ummadda soomaaliyeed shan beesha daarood ugu dambayn waxa ay soo dhoweynaysaa wada noolaashaha codkaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeeyey warbixintii waryaheena faadimo cabdiqaadir dhanka kalena dhegeystayaal haddii aan eegno dowladda soomaaliya ayaa cambaareysay weerar ay sheegtay in ciidamada suudaan ay ku qaadeen safaaradda dowladda imaaraadka carabta ee ku daaray magaalada khartuum war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxay cambaareynaysaa sida ay u xun tahay weerarka ee lagu qaaday safaaradda dowladda aanu alalaha nahnay ee imaaraadka ay ku leedahay ee magaalada khartuum ee wadanka suudaan waxaana ay adkeynaysaa sida aan u diidanahay kudumashada qaanuunka diblomaasiyadeed ayaa lagu yidhi warka qoraalka ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ee lagu cambaareeyey weerar lagu qaaday safaaradda imaaraadka ee ku taala magaalada khartuum ee wadanka suudaan ugu dambeyntiina dhegeystayaal haddii aynu eegno shan iyo afartan qof oo tahriibayaal ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen xeebaha dalka jabuuti kadib markii laba dooni ay la socdeen ay ku quuseen biyaha badda cas ee bariga afrika sidaasi waxaa sheegtay laanta socdaalka ee qaramada midooday laanta i o m waxay sheegtay in doonyaha qaramay oo kasoo sharaacday xeebaha yemen ay la socdeen ilaa saddex boqol iyo toban qof islamarkaana ilaa iyo hataa la badbaadiyey keliya soddon iyo labo ka mid ah muhaajiriintii doonidaasi saarneyd laanta socdaalka ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay inay hadda ay socdaan howlgallo gurmad ah oo ay wadaan adeega gurmadka degdega ah ee dowladda jabuuti kuwaasi oo lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo dadka ilaa iyo haatan la leeyahay weli lama shaacin heybta dadka muhaajiriinta ee ku dhintay xeebaha jabuuti amaba dalalka ay kasoo jeedaan guddaan dhegeystayaal warkaysu waxaad kula socodeen raadi hadalsa muqdishona waan egintaa
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel